بsم الlh الرحmn الرaحيم الحamdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا mحmd وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qاla الإmام الbخاaرiي رaحimه الlه taعaalى bab الwlimaة xq wxuu u baab yahay alwaliimaةu weliimadu xaqun xaq weeyaan yعnي xaqu ay laysat bbaطili weliimadu baaطil ma ahan waay bal yundabu ilayhaa waa la sunneeyaa wahiya sunnatun wa fadiilatun waana sunno fadiilo ah ee xaqa lagama wado inay waajib tahay alwujuub ma laga wado ayb ibnu bataal sidaas ayuu yidhi qof waajibiyeyna ma ogi buu yidhi laakiin bacdi ahli daahir ayaa waajibiyeen iyo a'imo kaleba ayb wa qaala cabduraxmaan ibnu cawfin qaala lilnabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi owlim nebigu wuxuu igu yidhi buu yidhi owlim weliimey walow bishaatin neef ariba ha ahaadee ayb low waa taqliiliyo waaye imtinaaciyo ma aha ayb waxaana ka muuqdo owlim walow bishaatin amar siiqo oo amar ayaa ka muuqato owlim walow bishaatin ayb laakiin siiqadan amarkaa waa amru istixbaab ee amru wujuub ma aha ayb qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanii اleyثu can cuqayli can ibni shihaabi qaal ahbaranii anas bnu maliki radia allahu canhu annahu kaana bna cashri siniin toban jir ayuu ahaa maqdama الnabiy sal ly slam waqtigii nebiga uu soo gelayey almadiinata madiina fakunna ummahaatii hooyooyinkaygu waxay ahaayeen waa luqatu akaluuni lbaraakiif fakunna ummahaatii buu yidhi isimkii daahirana waa sheegay nuunkaanna marka damiirkana meesha waa soo geliyey ayb fakunna ummahaatii yuwaadibnanii inay yacnii idaa'imsiinayeen oo ay yacnii iamraayeen calىa khidmati الnabiy sal ly slam nebiga khidmadiisa adeegiisa faqadamtuhu cashra siniin toban sano ayaan u khidmeeyey wa tuwafiya الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigana waa la oofsaday wa ana bnu cishriina sana labaatan jir anoo ah wa kuntu aclama اnnaasi waxaan ahaa dad midka ugu aqoon badan bisha'ni اlxijaabi xijaabka sha'nigiisa xiina unzila markii la soo dejiyey wa kaana أwala maa unzila wakaana wuxuu ahaa awala maa mar markii ugu horreyso unsila la soo dejiyey xijaabka fii mubtanaa rasuuli llaahi sal l salama lagu soo dejiyey dhexdiisa fii mubtanaa rasuuli llaahi sal l salam nebiga dhisashadiisii waqtigeedii bizaynaba ibnati jaxshin ou dhisanayey asbaxa anabiyu sala allahu calayhi wasalama bihaa caruusan nebigu wou soo waabariistay iyadoo isaga oo aroos zaynab ku ah fadaca alqowma dadkiiba u yeeray faasaabuu min aطacaam cuntadiibay ka cuneen uma kharajuu cuntadiibay asiibeen ay cuneen uma kharajuu way baxeen wa baqiya rahdun minhum jamaaco dadkii ka mida ayaa hareen cinda اnebiyi sal ly slam nebiga agtiisa faadaaluu lmukha nagaadidii ayay dheereeyeen oo meeshii bay cabaar iska joogeen faqaama اnabiyu sala اllahu calayhi wasalam nebiga ayaa istakacay fakharaja wakharajtu macahu nebiga waa baxay waana la baxay likay yakhrujuu si ay u baxaan dadkii bal inay baxaan oo isgartaan famasha اnabiyu sala اllahu calayhi wasalam nebiga waa socday wamashaytu anna waa socday xataa jaa catabata xujrati caaishata ilaa caaisho qolkeeda albaabkiisa ou yacnii yimid catabada meesha albaabka uma danna annahum kharajuu wuxuu maleeyey inay baxeen farajaca warajactu macahu waa soo laabtay waan la soo laabtay xataa idaa dakhala calaa zaynaba faidaa hum juluusun lam yaquumuu markuu zaynab u galayba dadku waa ayagoo meeshii fadhiyo weli oo aan kicin farajaca anabiyu sal ly slam warajactu macahu waan laabtay anna waan la laabtay nebiga xataa idaa balaqa catabata xujrati caaisha ilaa uu gaaray wadanna uu maleeyey annahum kharajuu inay baxeen farajaca warajactu macahu waa soo laabtay waana la soo laabtay fa idaa hum qad kharajuu waaba iyagoo baxayba fadaraba الnabiyu sal ly slam nebigu wuxuu yeelay uu sii daayey beynii wa beynahu aniga isaga dhexdeenna bisitri xijaabkii waunzila alxijaabu daahi buu sii daayey waunzila alxijaabu xijaabkiina waa la soo dejiyey xadiidkan kitaabu tafsiirna waa nagu soo maray meeshaas marka nebigu inuu weliimo sameeyey dacaam ayuu hadda maxalushaahidku uu yahay salafku marka waxay isku khilaafeen waqtiga weliimada la samaynayo waqad ikhtalafa salafu fii waqtihaa hal huwa cinda alcaqdi ow caqibahu marka uu caqadka dhaco agtiisa miya mase caqadka kadib ow cinda adukhuuli mase marka uu aroos aqalgalayo ow caqibahu mase markau aqalgala kadib waaye ayb ow muwasacun min ibtidaa'i alcaqdi ila intihaa'i اdukhuul mase waa wusci baa ku jiro laga bilaabo caqadka ilaa inta uu ka aqalgalo calىa aqwaalin qaala الnawowiyu imaamu الnawowi waxau yidhi اkhtalafuu faxakaa ciyaadun ana alasaxa cinda almaalikiyati istixbaabuhu bacda اdukhuul qowlka asaxa maalikiyada agtooda waa in la sunneeyo bacda اdukhuul marka uu arooso oo haweentii uu la aqalgalo kadib in weliimada la samaynayo qabaan wa can jamaacatin minhu minhum annahu cinda alcaqdi ayb qolana marka sidaasay leedahay caqadka agtiisa ayb ibnu subki taajuddiin ibnu subki wuxuu sheegay aabbihiis inuu ka maqlay lam ara fii kalaami اlasxaab asxaabta shaaficiyada warkooda kuma aanan arkin buu yidhi tacayuna waqtihaa waqtigeeda xilliga uu ceynoobayo oo yacnii uu gaar ahaan waqtigeeda rasmi waqtiga uu yahay wa annahu istanbada min qowli اlbagawiyi ayuu wuxuu ka istimbaaday darbu اdufi fi الnikaaxi jaa-izun fi اlcaqdi waالzifaafi qablu wa bacdu qariiba minhu meeshaa warkaasba wuxuu ka istimbaaday ana waqtahaa muwasacun min xiini اlcaqdiba laga bilaabo marka nikaaxa la sameeya ayuu waqtigeedu ka bilaabmaa ayb ficilka nebiga laakiin waxaa laga soo guuriyey bacda اdukhuul nebiga sal ا l slam naagta marku la aqalgalo ka bacdi ayuu samey jiray ayb kaanahu yushiiru ilىa qisati zaynaba binti jaxshin waqad tarjama calayhi اlbayhaqiyu fii waqti اlwaliima bayhaqina waqtiga weliimada sidaasuu ku tarjumay ayb asxaabta shaaficiyada laakiin wuxuu leeyahay way caddeeyeen ee isagaan markaa yacni heline maa wardi baa caddeeyey saraxa biannahaa cinda اdukhuul aqalgalka agteeda ayaa weliimada la dhigayaa sidaas ayuu caddeeyey abulxasan almaawardiyu saaxibu kitaabi alxaawi oo madhabta shaaficiyada ah baabu اlwaliimati walow bishaatin baabu bayaani xukmi اlwaliimati weliimada xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay walow bishaatin neef ari aba ha ahaatee qaala xadaanaa caliyu huwa bnu cabdilaahi caliy bnu cabdillaahi almadiniy qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanii xumaydu anahu samica anasa radia allahu canhu qaal sa'ala اnabiyu sala اllahu calayhi wasalam cabdaraxmaan bna cawf nebiga ayaa cabdiraxmaan su-aalay watasawaja imra'atan naag ayuuna guursaday cabdiraxmaan oo min alansaari ah kam asdaqtahaa imisaad meher uga dhigtay qaala wasna nawaatin min dahab laftimireed wax la eg oo dahaba ayb ayuu yidhi wa can xumaydin qaal samictu anasan qaala lamaa qadimuu markay soo galeen almadiinata madiina nazla almuhaajiriina cala alansaar muhaajiriintu ansaaray kusoo degeen fanazla cabduraxmaan ibnu cawf calaa sacd bni rabiic ayuu ku soo degay faqaala uqaasimuka maalii maalkaygan kula qaybsanayaa waanzilu laka can ixdaa ixda mra'atii labadeeda xaas midood ayaan kaaga degayaa oo adiga markaa markay ciddada dhammaysato guurso qaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalika ehelkaaga iyo maalkaaga allah kuu barakeeyo fakharaja ila suuq suuqii buu u baxay fa baaca washtaraa waxbuu iibiyey waxbuu soo gatay gedisley fa asaaba shay-an shay ayuu soo helay marka min aqitin caano qallalan ah wa samnin subag fatasawaja waa guursaday faqaala nabiyu sal ly slam awlim walow bishaatin nebigu markaa cabdiraxmaan wuxuu ku yidhi weliimo sameey neef ariba ha ahaatee tarjamadii xadiidku marka way ismudaabaqaynayaan ayb marka walow bishaatintaas ayaa wuxuu leeyahay wastudilla bihi calaa tawkiidi amri اlwaliima xadiidka waxaa loo deliishaday weliimada xukunkeedu inuu adag yahay shanigeeda waqad taqadama albaxhu fiihi wa calaa annaha takuunu bacda adukhuul waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaya weliimada waqtigeedu bacda adukhuul inuu yahay ayb laakiin tan hadda aada uma tusayso waxaa laga yaabaa inuunan ogeyn cabdiraxmaan markan dambena uu soo qallaynayo maadaama ay ka tagtay waa dhici kartaa ayb walowlaa hubuutu annahu sala allahu calayhi wasalam awlama calaa bacdi nisaa'ihi kama sayaأtii biaqala min ashaati lakaana yumkinu an yustadala bihi calaa ana shaata aqalu maa tujzi'u fi lwaliimati masaladanna marka waxay tahay haddii aan la arki lahayn nebiga sala allahu calayhi wasalam oo naagihiisa ugu weliimeeyey wax ka yar neef ari ah leanna qaar buu weliimadii nebiga uu xaasaskiisa u dhigay zaynab unbaa hilib ka lahayd bis inta kale wax hiliba xataa ma aynan ahayn lowlaa axaadiidtaas aynan jiri lahayn neef aribaa ugu yar ayaa la dhihi lahay laakiin hadda waxaa laa yaaba iyadoonba neef ariya xataa ka yar inuu nebiga uu sameeyey sal ll ly slam ayb imaamu shaafici sida bayhaqi uu soo guuriyey wuxuu yidhi laa aclamuhu amara bidalika hayra cabdiraxmaan nebigu inuu weliimadaas amray ma ogi buu yidhi cabdiraxmaan cidaan ahayn walaa aclamu annahu huwa sala allahu calayhi wasalama taraka alwaliimata nebiga inuu weliimada ka tegeyna ma ogi buu yidhi fajacala dalika mustanadan fii kowni اlwaliimati laysat bixatmin meesha waxaa laga qaadanayaa weliimadu inay sunno tahay leanna cabdiraxmaan cidaan ahayn oo nebigu ou amray ma jirin dad badanna way guursa jireen dabcan cabdiraxmaan keliya buu amray dad badan baana guursan jiray nebigii isagana kama tegin oo markuu guursanayo xoogaa cunto ah buu bixi jiray marka sunnanimo yaa laga fahmayaa marka meeshaas ayb xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanayaa dalabu takhiiri اlwaliimati liman yaqdiru ninkii awoodi karo inuu weliimada badiyo inuu badi karo leanna waxaa la yidhi weliimo bixi ariba ha ahaatee arigii waa la yareeyey marka lo iyo geel iyo ariyaal badan iyo in lagu bixin karo yaa laga qaadanaan ayb inta ugu badan iyo inta ugu yar xad ma laha qofka sida u fudud un waayo ayb macaanidaas baa marka xadiidka ku jirta weliimada ku saabsan qaala xadaثna sulaymaan bnu xarbi wahuwa abu ayub alwaashixiyu qaala xadaثna xamaadu can haabiti can anas qaala maa أwlama الnabiyu sal ا l slama nebigu ma weliimeynin calىa shayin shay korkiisa oo min nisaa'ihi naagihiisa ka mida maa أwlama الnabiyu sal l slama nebiga ma weliimeynin calaa shay-in shay kuma weliimeynin min nisaa'ihi naagihiisa xaggoodana oo ugaga weliimeynayo maa intii owlama calaa zaynaba zaynab oo ugu weliimeeyey owlama bishaatin zaynabadaana marka neef ari a buu nebigu qalay oo ugu weliimeeyey intii kale marka way ka yaraayeenba oo neef ma aynan dhammayn qaala xadaثna musadadu qaala xadaثna cabdulwaariث can shucaybi can anas ana rasuula اllahi sal ly slama actaqa safiyata ayuu xoreeyey watasawajahaa waa guursaday wajacala cidqahaa sadaaqahaa meherkeeda xoraynteedana meherkeeduu ka dhigay wa wlama calayha bixaysin wuxuuna ugu weliimeeyey wax isku dardaran xays waa timir caano qallalan subag waxa laysku xashay oo laysku qooshay ayuu ugu weliimeeyey hilib marka ma jirin qaala xadaثna malik bnu ismaaciil wa huwa الnahdiyu abu gasaan alkuufi ayb sibdi xamaad bni abi sulaymaan hiqaة mutqin صaxiixu اlkitaab caabidu akhraja xadiiثahu asxaabu اlkutub الsita qaala xadaثna zuhayru huwa bnu mucaawiyaةa aljucfiyu can bayaani wahuwa bayaanu bnu bishrin اlaxmasiy ثiqة habt akhraja xadiiثahu asxaabu اlkutub الsitة qaala samictu anasa yaquul bana الnabiyu sal ly slama bimra'atin nebiga naag ayuu dhistay faarsalanii waa ii diray dadkii inaan usoo yeeray fadacowtu waa usoo yeeray waxaan usoo yeeray rijaalan rag ilaa aca ila acaami cuntadii baan ugu soo yeeray marka in weliimo la sameeyey waay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man owlama qofkii weliimeeyey calaa bacdi nisaa'ihi naagihiisa qaarkood akthara wax ka badan min bacdin qaarka kale yanii ninkii u kala badiyey oo midna weliimo badan dhigay midna weliimadeedu iska yar tahay taas waxmay dhibaysaa waay qaala xadaثanaa musadadu qaala xadaثanaa xamaad bnu zayd can haabiti qaala dukira taswiiju zaynaba bnata bnati jaxshin waxaa la sheegay zaynaba binti jaxsh guursashadii nebigu guursaday cinda anasin anas agteeda agtiisaa lagu sheegay faqaala wuxuu yidhi maa ra'aytu nabiya sal l slama ma aanan arkin nebiga owlama isagoo weliimeeyey calaa axadin qof korkiis min nisaa'ihi naagihiisa maa owlama intuu ugu weliimeeyey calayha zaynaba korkeeda owlama bishaatin neef ari aba weliimo ugaga dhigay zaynab baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man owlama qofkii ku weliimeeyey biaqala min shaatin neef ariga wax ka yar ninkii weliimo ku bixiyey qaala xadaثanaa mxamed bnu yuusufa qaala xadaثanaa sufyaan can mansuurin can mansuur bni safiyata ayb marka ibni safiyata waxbuu ku bayaani rabaa ee hadda yanii saas aliftii buu marka qoray can mansuur bni safiyata laba calam oo isku nisbo sheeganayaan marka binta ay u dhaxayso alifta waa la ridaha ayb haddii beyna calamayn aynan dhicinna oo isku nasab shee ahna ibnida marka alifta in la qoray noqoneen sadar marka laga bilaabayana ibnida waa la qoraa alifteeda ayb can ummihi safiyata binti shayba qaalat waxay tihi owlama nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalama calaa bacdi nisaa'ihi nabiga naagihiisa qaarkood ayuu u weliimeeyey bimudayni min shaciirin laba koombo oo shaciir ah buu weliimo uga dhigay marka neef ariga wax ka yar in lagu weliimey karay daliil u tahay xadiidkan shuraaxda qaarkood baa waxay dhaheen ama culummada qaarkood waa mursal bay dhaheen lianna safiyata binti shayba nebiga waxba kama aynan maqlin waa taabiciyad waxayna ka waramaysaa waqtiga rasuulka wax dhacay meeshaas marka khilaaf dheer baa ku jiro nasaa-i wuxuu u gargaaray qowlka dhahayo can caa-isha meesha ka maqan oo ku jirto waqad nasara الnasaa'iyu qowla man lam yaqul can caaishata qoladan ku darin qolana waxay leeyihiin can safiyata can caaishata wa qaarna waxay leeyihin caaisha ma laha xadiidkuna waa mursal ayb laakiin imaamu اlbukhaari kitaabu اljanaa-is waxaan ku soo marnay meelahaas safiya binti shayba oo nebiga ka xadiid ka warinayso oo nebiga sala اllahu alayh waali wasalama waxaan ka maqlay dhehayso ayb marka haddii nebigu ay wax ka maqashay khalaas marka waa saxaabiyad irsaalna ma jiro ayb meeshaas marka macnahaasaa ku jiro ayb qultu walaakin yakfii towhiiqa bni maciin waman dukira lahu waqad rawaa canhu ayda ibnu jurayj wausaamat bnu zayd alleythi wagayruhuma waashharu man rawaa canhu maxamed bnu isxaaq waqad dakara almiziyu ayda xadiida safiyata binti shayba qaalat daafa الnabiyu sal ا l slam calىa baciirin yastalimu اlxajara bimixjanin wa ana anduru ilayhi fiiri meeshaas marka nebigaa dawaafay isaga oo ul markaa wato ul ayuu ku dawaafay bakoorad ah ayb wa ana anduru ilayhi aniga oo rati isagoo saaran yani yastalimu اlxajara dhagaxa ayuu taabanayay bimixjanin ul ayuu ku taabanayay xajarulaswadka ayb wa ana anduru ilayhi bay leedahay anoo arkaayo ujeeda abu daawuudaa wariyey qaala almiziyu haadaa yudcifu wuxuu daciifinayaa qowla man ankara an yakuuna lahaa ru'yatun qolada dhahayso safiya binti shayba xataa nebiga ma aynan arag fa ina isnaadahu xasanun qultu waidaa habatat ru'yatuhaa lahu wadabadat daalika hadday aragtay wixii wixii ay aragtayna ay dabdisay oy xifdisay fama lmaanicu an tasmaca khudbatahu walow kaanat sagiiratan khudbadiisana inay maqasho maxaa diidaya marka innaga bukhaari waxaan ku soo marnay janaa-iska xadiidka raqamkiisu kun saddex boqol afartan iyo sagaal uu yahay ayb ayaa waxaa ku jiray can safiyata binti shayba qaalat samictu rasuula اllahi sal ll ly slam iyadoo dhahayso mar hadday samictu tiri de iyadana qof hiqa ay tahay nebiga inay soo gaartay saxaabiyad tahay meeshaas marka saa ogaada marka bukhaari agtiisa way ka sugnaatay iyada inay nebiga wax ka maqashay ayb qaalat أwlama الnabiyu sal ا ly slm calىa bacdi nisaa'ihi bimudayni min shaciir baabu xaqi اlijaabaةi اlwaliimati wاddacwati waman أwlama sabcata ayaami wanaxwahu baabu xaqi ijaabati اlwaliimati waliimada in la soo ajiibo xaqeeda caddayntiisiibu u baab yahay waddacwati iyo yeeridda qofka loogu yeero casumaad iyo wax lamida iyo waman owlama qofkii weliimeeyey sabcata ayaamin toddoba maalmood oo naxwahu yani ninkii toddoba maalmood oo isku xigto weliimo sameeyey walam yuwaqit الnabiyu sal ly slama weliimada nebigu ma uunan ku xadidin yowman maalin walaa yowmeyni labana kuma xadidin bukhaari marka isaga wuxuu arkaa haddii dee sumcad iyo istutus iyo ay ka maran tahay weliimada ilaa toddoba beri in la wadi karo oo la dhigi karo saasuu arkaa bukhaari macnahaasaana marka uu tilmaamaya halkan ayb xaadiid iyo waxaa soo aroortay iyada yacni tilmaamayso weliimada inaan maalinta koowaad iyo maalinta saddexaad inay istutusba iska tahay ayb xadiidtaas dhan buu marka uu isagu daciifinayaa waana daciif asal ahaan ayb xaqi ijaabati اlwaliima ayuu yidhi weliimada marka in la ajiibo xukunkeedu muxuu yahay waajib inay tahay baa lagu tegey in badanoo culimmada ka mida waxaana laga qaadanaa waman lam yujib idacwata faqad casaa abalqaasim ninkii aan ajiibin weliimada abulqaasim uu caasiyey laakiin marka ay waajibayso waxaa shardi ah ninka daaciga ee qofka u yeeray inuu yahay mukalaf xor rashiid ah dadka akniyada keliya waa inaan lagu gaariyeelin oo fuqaradana ay ka soo qeyb galaan laga soo qeybgeliyo munkar inuunan oolin meesha waxyaabahaas adigan toddobada maalmoodna in la dhigi karo saxaabada qaar baaba yaa qiray ibnu abi shayba wuxuu wariyey min dariiqi xafsata binti siriin waxay tidhi lamaa tasawaja abi daca saxaabata aabbahay markuu guursaday saxaabadiiba u wacay sabcata ayaamin toddoba maalin falamaa kaana yowmu lansaar qolada maalin buu u wacayay maalintii ansaarta dacaa ubaya bna kacbin wa zayda bna haabit wagayrahumaaba u yeeray fakaana ubayun saa'iman waa soomanaa ubay falamaa dacimuu dacaa ubayun waahnaa markay dadkii cuneen ubay waa duceeyey waana ammaanay waxay ku tuseen marka toddoba maalmood weliimo socoto ayay saxaabadiina ka qeybgelayaan waa inaynan qalad waxba qalada aynan qabin marka ayb xadiidka abu daawuud ku sugan ee buluqulmaraamkana ku yaalo alwaliimatu awala yowmin xaqun wahaani macruufun wahaaliثu riyaa-un wasumcatun xadiidka dhahaya bukhaari wuxuu yihi laa yasixu isnaaduhu walaa yasixu lahu suxbatun zuhayrka xadiidka ku jiro uu werinayo xadiidkana marka waa daciif ayb marka haddii xadiidka uu daciif yahay nebiguna uunan waxba u xadidin waa inay iska bannaan tahay ayb qaala xadaثna cabdالlahi bn yuusuf whuwa الtinisiyu qaala akbarana malik can naafici can cabdالlahi bni cmar radيa اllahu canهuma ana rasuula اlahi sal ly slm qaal ida duciya axadukm ilى اlwaliimati midkiin haddii weliimo loogu yeero falyatiha ha yimaado qaala xadaثna musadadu qaala xadaثna yaxyaa عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العانية ninka maxbuuskaa fakiya la haysto oo sababkii uu ku fakan lahaa ka shaqeeye dayn lagu yeeshay iyo wax noocaasoo kale haddii ay tahay hadduu dembi iyo waxaas gala maya oo iyada markaa de waxay noqonee qofka inuu waxxun ugu kaalmeynayo laakiin wax lagu yeeshay iyo ama dembi wixii uu isaga gudi lahaay ounan haysanin iyo in laga gudoo la daayay marka waa fiican tahay wa ajiibu daaciya midka idiin yeerana ajiiba oo yacni soo raaca haddii weliimo iyo la idinkugu yeero wacuudu lmariida qofka jiranna booqda ayb maxalushaahidka wa ajiibu daaciya waa siiqatu amar falya'tiha xadiidka horena waa siiqatu amrin قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع نبي وحونا أمري تضبا تضبنا وأنا قريبي أمرنا بعيادة المريض وحونا أمري قفك جيران إلا بوقضه واتباع الجنازة جنازة للراعة وتشميت العاطس وإبرار القسم بارتا إن لقوا بار إنما فلو qofkii dhaarto in loo fuliyo waxa uu ku dhaartay oo aan la dembaajinin wa nasri اlmadluumi madluumka loo gargaaro wa ifshaaءi الsalaami wa ijaabati اdaaci maxalushaahidka meesha daaciga ninka adiga kugu yeeray in la ajiibo oo weliimo iyo kugu yeeray waa xaqiisa marka haddii aadan rabin inaad timaado haddaa fasax dhahdo oo ku fasaxo waa kaa dhacay ilaa xaq uu leeyahay waay ninkaas isaga ayb amaranaa baa marka meeshaana ku jirto waxyaabaha lays amray ka mid tahay wanahaanaa can khawaatiimi الdahabi wacan aaniyati اlfidati wacan اlmayaatiri wاlqasiyati aa xariir wاlistabraqi wاdiibaaji anwaac oo xariirta ka mida kitaabulibaasaan ugu tegi doonaa macaanidooda kala gaargaarka taabacahu abu cawaanata washaybaaniyu can ashcaha fii ifshaaءi الsalaam ayb abulaxwas marka waxaa ku raacay abu cawaana iyo shaybaaniga qaala xadaثna qutaybaة bnu saciid qaala xadaثna cabdالcaزiiز bnu abi xaazim can abiihi can sahli bni sacdin qaal dacaa abu usaydin asaacidiyu wuxuu u yeeray rasuula اllahi sal ly slam nebiga fii cursihi arooskiisa wa kaanat imra'atuhu naagtiisu waxay ahayd yowmaidin maalintaas khaadimahum midda u adeegeysay wa hiya alcaruusu iyadaana ahayd aroosadii qofkii la aroosayeyna iyaday ahayd ayb marka waxuu ka qaadanayaa marka dacaa abu usayd asaacidiyu rasuula اllahi sal ly slm nebigana waa soo ajiibay xaaskiisaana u shaqaynaysay oo naagta la aroosayo aroosadda ah ayaa u adeegeysay oo alaabta iyo u keenaysay qaala sahlun tadruuna maa saqad tadruuna ma garanaysaan maa saqad rasuula اllahi sal ly slam nebiga waxay waraabisay anqacat lahu tamaraatin min alleyli timir ayay biyo ugu raadisay habeennimadii falamaa akala markii uu cunay saqathu iyaahu cabitaankaasii ka waraabisay marka heerkii marka karkarka iyana ma gaarin oo nebiidka ma aynan noqonin marka casiir camalay uga dhigeen timirta haddii biyo lagu rido la daboolo xoogaa marka biyihii iyo timirtii sharaaba ka soo baxayo casiir ayb kaasay marka siisay ayb baabun marka xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa baabna wuu ka dhigi doonaaye naagta arooska la aroosayo inay shaqey karto oo ay dadka guriga yimid ee markaas weliimada ay soo ajiibay inay weliimada ka shaqeyn karto haddii marka iyadoo xijaaban ay marka alaab u keenkeento iyana inaynan dhib lahayn naagtu ninkeediioo meesha ku jiro ama maxaarimteediioo joogaan hadday alaab u keenkeento oo ay shaaha iyo alaabta iyo usoo dhigto iyadana ay dabcan markaas xijaaban tahay dhib ma laha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man taraka adacwata faqad casa allaha warasuulahu dacwada yeerista loo yeeray qofkii ka tago alle ee rasuul ayuu caasiyey waa waxyaabaha marka wujuubka ku tusaayo qaala xadaثanaa cabdالlahi bnu yuusuf wahuwa الtinisiyu qaala akbaranaa maliku can ibni shihaab can اlأcraj can abi hurayrata radia allahu canhu anahu kaana yaquul wuxuu dhihi jiray sharu طacaami طacaamu اlwaliima cunto waxaa ugu xun cuntada weliimada yudcaa ilayha alagniyaa dadka waxhaysto ayaa loogu yeeraa wa yutraku lfuqaraa dadka fuqaradaana waa laga tagaa waman taraka adacwata faqad casa allaha warasuulahu sal l slm uyeerista iyo casumaadda qofkii ka tagana alleh rasuul ayuu caasiyey tarjamada iyo xadiidka meeshaan ayay iska mudaabaqaynayaan qeybta hore waa mowquuf qeybta dambena waxay u muuqataa yani waa waa waa marfuuc ayb meeshaan marka yudcaa laha alagniyaa in dadka aan waxhaysanina laga eryayo oo aan loogu yeeraynin kuwa waxhaystana loogu wacayay ku noqotay cunto xun walihaada qaala ibnu mascuud ibnu mascuud marka wuxuu dhihi jiray idaa khusa alganiyu wa turika alfaqiiru umirnaa anlaa nujiiba haddii dadka maal kale loo waco kuwa fuqaradana aan waxay cunaan haysanin la eriyo oo la buriyo markaas waxaa nala amray inaanan ajiibin midaasoo kale ayb waxyaabaa marka wujuubka ridaayay ka mid tahay ayb ibnu baطaal wuxuu yidhi waidaa mayaza addaaci bayna alagniyaai wاlfuqaraa agniyo iyo fuqaro labadaba waa u wacay laakiin fadhiguu ku kala soocay aqniyadana meeluu fariisiyey fuqaradana meeluu fariisiyey fa adcama kulan calaa xidatin mid kastaa gaarkiisa wax u siiyey lam yakun bihi baasun dhib ma leh dee fuqaradana meel uu wax ku siiyo dadka wax haystana meel uu wax ku siiyo dadka culimmadaa kale meel uu wax ku siiyo oo dadkii kala sooc sooco dhib ma laha lianna umirnaa an nunzila annaasa manaasilahum caaisha waxay leedahay waxaa nala amray dadka manaasishooda iyo meeshay joogaan inaan dejino ayb ibnu cumaraana sameeyeyba sidaas oo kala soocay kuwaana meelba wax ku siiyey kuwaana meel kale waxaa la diidaya marka kuwan in la buriyo oo taga la iraado waayahay baabun ay haadaa kani baabun baab ooyaan man ajaaba ilaa kuraacin man ajaaba qofkii ajiibo ilaa kuraacin majin yani wax hoose haddii ninka kuu yeeraayo mararka qaar nin wax badan haysto inuunan ahayn baa laga yaabaa waxa ku siiyey iska cun ayb qaala xadaثanaa cabdaanu wahuwa cabdullahi bn cuثmaan abu cabdiraxmaan almarwasiyu can abi xamzata wahuwa abu xamzata asukariyu moxamed bnu maymuun abu xamzata asukari can اlacmash can abi xaazim can abi hurayrata can الnabiy sal ا l slama qaal low duciitu haddii la iigu yeeri lahaa ilaa kuraacin majin la ajabtu waa ajiibi lahay walow uhdiya ilaya kuraacun haddii la iisoo hadiyeeyana laqabiltu waa aqbali lahay ayb nebiga tawaaduciisay ku tuse qofki isku kaa kallifay oo adiga wax kuu yeeray ama wax kuu sameeyeyna ixtiraam uu leeyahay in la yidhaha waxaan annaga ma cuneen naga tag ma toosna ayb kuraac marka waxaa weeyaan meesha lugta shanshadu ay ku dhammaato oy iska gasho ee lugta cagta hoose iyo shanshada meesha iska galaan ee kala goyska ah hoosta ciribta iyo meelahaas xaggeeda iyo anqowga iyo yani marka waa qoobkaas ama majin majinta ama qoobka waa cunayaa buu leeyay nebiga sal ll ly slam wahada yani yadullu calaa xusni khuluqihi iyo tawaaduciisa iyo dadka quluubtiisa soo u ilaalinayo quluubtooda ayb iyo hadiyada in la aqbalo walow wax yarba ha iska ahaatee baabu ijaabati اdaaci fi اlcursi wagayrihi ayb baabu bayaani xukmi ijaabati اdaaci daaciga ninka wax yeeray in la ajiibo xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay fi lcursi aroos iyo wagayrihiba mas'alo kalena waxay tahay weliimada in la ajiibaa ay waajibka tahay weliimatulcursiga miyaa keliya mase ayi casumaad ile weliimooyinku waa badan yihiin hore usoo sheegay mid waxaa weeyaan waxaa soo tilmaamay ayb soo yidhi ayb magacyo kala gegedisanoo badan buu usoo yeelay ayb qaar marka waxay ku gaar tahay arooska mid naagta markay foolato ay dhasho hadday nabadgelyo ku dhasho waxbaa marka weliimay bixi jireen mid cunugu markuu qur-aanka dhammeeyo weliimaa la bixi jiray mid marka ilmaha la gudaayo khitaanka iyo waaye magacyo badan bay leedahay meelahan marka meelo ka miduu ku dhigay ayb baabkuu ku dhigay ya ayb meelahaas marka yuu ku dhigaan ayb anwaacdeeda kala gegedisan iyo meeshaas ku dhigeen haahey wadakara الnawawiyu tabca lciyaad ana alwalaa'ima ثamaaniyaة sideed waay alicdaar lilkhitaan marka uu qofku ilmo uu gudanayo ayuu samayna icdaar alcaqiiqa lilwilaada cunug markuu kuu dhasho waqlasho wاlkhursu lisalaamaةi اlmarأaةi min adalqi naagta markay fool ka nabad gasho khursi baa wax la dhigo waqiila huwa طacaamu اlwilaadana waa la yidhi annaqiicatu musaafirku marku nabad ku yimaado waxbaa la qalaa oo asagana waxaa la yidhaha naqiica alwakiiratu qofku markuu guri cusub dhisto ee uu inuu dego rabo ayuu wax samaynan neefuu qalayaa ama casumaad buu bixinayaa shukri ilaahay dartiis waxaa la yidhaha wakiira lilmaskan اlmutajadidi maakuudu min alwakri yaa laga qaatay wاlwadiimatu lima yutakhadu cinda almusiibati dhibaato iyo musiibo iyo markay dhacdo waxa la samaysto alma'dubatu sabab la-aan midda martiqaadka madubada anaka martiqaadkan dhahnaa midka loo sameeyo aduu qaybahaas u qaybsamaan buu yihi nacam ibnu xajarna wuxuu yihi wuxuu ka tegey midda cunugu markuu qur-aanka dhammeeyo kale la sameeyo wafaatahum dikru اlxidaaq alxidaaq baa la yidhaha ayb aلطacaamu اladii yutakhadu cinda xadqi الsabiyi fi اlqur'aan cunugu markuu qur-aanka aad u barto cuntada la bixiyo ayb cinda alkhatmina waa la yidhi midda la sameeyo adu waxyaalkaas ayb wagayrihi marka cursigii iyo gayrkiis waxaas oo dhan baa soo gelaya marka haddii lagugu yeero qال xdثnا علي بن cبd اللh بن إبراهيم qال xdثnا الحجاج بن محمد qال qال بن جurayج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع qال سمعت cبد الله بن عمر رضي الله عنهma يقول qال رsuل الlhi صلى اه علي sلم أجيبوا hذiه الدacوة yeeristan la idin yeera أجiiba إdaa duعiiتm lahaa hadii la idinkugu yeero lama kala qaadin marka aroos iyo غeyrkiis lama dhihin ayb laakiin imaamu shaafici wuxuu yihi weliimo sideeda marka la idlaaqo arooskay badanaa ku dhacdaa taasaa waajiba inta kale waxa kalena waa sunna uu yihi in la ajiibo ayb qaala kaana cabdullaahi yaأti dacwata fi اlcursi wagayri اlcursi wahuwa saa'im cabdullaahi bn cumar waa imaan jiray marka loo yeero ama aroos ha ahaato ama yaynan ahaanin xataa isagoo sooman ayb marka culimmada qaarkoodna de saa waxay u kala saareen arooska iyo keyrkiisa ayb cuhmaan bnu abilcaas ayaa waxaa laga wariyey saxaabada ka mid ahaa ilmo la gudaayo weliimadooda loogu yeeray markaasuu yihi lam yakun yudcaa lahaa waxaan dadka looguma yeeri jirin lakin yumkin اlاnfisaalu canhu bأna dalika laa ymnacu اlqowla biاlwujubi low ducuu ibnu cabaas isagana waxaa laga wariyey ana bna safwaan dacaahu ninkaasaa u yeeray faqaala wuxuu yihi inii mashquul war anu waa mashquulsanahay wain lam tucfinii ji'tuhu haddaadan icafinin waa kuu imaana haddaad icafisa laakiin waa kaas cudurdaar ii samayso marka cafis haddaad ka dalabto qofka iskale waa ka tegi kartaa shaafici lafdigiisana waa kana ityaanu dacwati اlwaliimati xaqun wاlwaliimatu alatii tucrafu waliimaة اlcursi wakulu dacwati duciya ilayha rajulu waliimaة falaa urakisu liaxadi fii tarkiha walow tarakahaa lam yatabayan anahu caasin fii tarkiha kamaa tabayana lii fii waliimati اlcursi sida waliimat lcursiga iigu caddaaday haddii qofka uu ka tago inuu dembaabayo midaan kale iiguma caddaanin kuwan kale ayb hadduu sooman yahay marka inuu soonkii furo say noqonay hadduu rabo waa furi karaa ayb haddii uunan furinna uu soo ajiibo ee uu duceeyana ku filan iyadan inuu cunto cuno qasab maaha baabu dahaabi الnisaaءi wالصibyaani ilى اlcursi naagaha iyo ilmaha yaryar aaditaankooda ay arooska aadaan caddayntiisiiba u baab yahay xukunkaas ayb marka tarjamadan wuxuu gaar ugu dhuftay naaguhu inay aadi karaan arooska iyo ilmaha yaryar inay aadi karaan inay bannaan tahay inuu bayaaniyo ayb waa haddii marka de aroosku maxduuraad iyo fitan kale iyo uunan wadanin waay haddii uu fitno iyo wax daran oo watana maya oo naaguhu ay afar saac habeennimo iyo shan saac iyo ka imaanayaan oo meelo daran oo wax qaab iska yacni aan sharci ahayn wax ku socdo lama ogola iyada nin iyo naag midna looma ogola ayb qaala marka laakiin haddii sharciga la ilaalinayo aafo iyo fitno kalena aynan ka imaanaynin way bannaan tahay qaala xadaanaa cabdالرaحmaan bn اlmubaarak qaala xadaanaa cabdاlwaariث huwa bnu saciid atanuuri cabdiraxmaan bn اlmubaaragan marka cabdالlahi bn اlmubaarak lama dhalanin nin kale qaala xadaanaa cabdاlwaariث qaala xadaanaa cabdالcaزiiz bnu shayb can anas bni maliki qaal absara الnabiyu sal ا ly slama nebigu wuxuu arkay nisaءa naago iyo wsibyaanan ilmo yaryar muqbiliina min cursin oo aroos ka soo jeestay ayb faqaama mumtanan faqaama nebigu waa istaagay mumtanan isagoo marka yani istaagayo oo yani iyagii marka fiirinayo faqaala wuxuu yidhi allaahuma antum min axabi الnaasi ilaya allaahuma allow waa litabaruk buu allaahuma u yidhi antum idinku min axabi الnaasi ilaya dadka kuwa loogu jacayl badan yahaa tihiin ilmihii iyo naagihii buu saas dhahayaa niyaduu ugu dhisaya marka nebiga sal lla ly slam de dad markaas ilmahana dad soo koraayo waay oo cusub de naaguhuna marka iyaguna marka yacnii oo nebiga sal lla ly slam wuxuu ugu dhisayaa niyada mumtanan marka wuxuu ujeedaa qaama qiyaaman qawiyan aada u istaaga waa si fiican buu isu taagay ayb tarjamada xadiidku marka way ismudaabaqaynayaan allaahumadana waa litabaruk ayuu u yidhi ayb ow lilistishhaadi billaahi fii sidqihi ama inuu alla markhaati u qabsado waxay ka dhigan tahay allaahuma shhad ilaahu markhaati ii noqo antum idinku axab min axabi innaasi ilaya saasay ka dhigan tahay riwaayo waxaa soo aroortay allaahuma inahum dhahaysana baabun ay hada kani baabun baab weeyaan hal yarjicuu idaa ra'aa munkaran fi dacwati hal yarjicu ma soo laabanaya idaa ra'aa haddii uu arko munkaran munkar ou arko fi dacwati meeshii looga yeeray hadduu munkar ku arka ma soo laabanaya waraa bnu mascuudin ibnu mascuud wuxuu arkay suuratan masawir ayuu arkay fi lbeyti gurigii looga yeeray dhexdiisa farajaca waa soo laabtay wadaca bnu cumara ibnu cumar wuxuu u yeeray abaa ayuub aroos buu qabay markaasuu abu ayuub alansaari u yeeray fara-aa abu ayuub wuxuu arkay fi lbeyti guriga dhexdiisa sitran daahiyo cala ljidaari derbiga lagu asturay maryo oo derbiga lagu asturay ayuu arkay faqaala bnu cumar ibnu cumar wuxuu yihi halabana nisaa halabanaa calayhi الnisaau war waxaan naagihii baa nooga adkaaday yuu yidhi ayb faqaala wuxuu yidhi abu ayuub man kuntu akhshaa calayhi qofkaan uga man qofkii kuntu aan ahaa akhshaa calayhi inaan uga cabsanaya kan haba ahaadee falam akun ma aanan ahayn akhshaa calayka adiga inaan kaaga baqayay saas yacnii cid kale aan uga cabsadaba arrintaase adiga ibnu cumara oo diinta saa ku tahay aan ogahay isma lahayn yacnii naagaa kaa qaalib noqonaya ayb wallaahi baan ku dhaartay laa adcamu lakum dacaaman anigu cunto idinkama cunaayo farajaca waana laabtay abu ayuub marka saxaabada ma ismujaamalay jirin ayb ninkaanna wixi uu diin u arku samaynayay ninka kalena ugama xumaanaynin oo maxaad saan ii yeeshay iyo waxaas ma dhehaynin nolosha marka mujaamalo la-aanay ku fiican tahay nacam oo dadku inays ismujaamalaynido basiid ay isku yihiin nacam ninkaanna ninkan cudurdaarkiisa ou arko ninkaanna wixii diin ou u arko inuunan ka leexleexanin sida fiican saas laakiin madaniyadan hadda jirto iyo reer magaalnimada waktigan joogto iyada dhanba mujaamalay ka samaysan tahay qofka qofkan waxba u sheegayaa waana beentiis diyaar uma aha waxbuu u ballan qaadayaa ama waxbuu u sheegayaa ama hadal buu dhahayaa ama wax ka runana ma laha waxyaabahaas marka ma fiicna ayb dadka reer baadiyaha waxaas waa ku yaryihiin laakiin ayaga naam oo waxay yaqaanaan war rasmi oo laysku sheegay ayb abu ayuub marka ibnu cumarow sidaan ku yidhi mas'aladan marka oo daaha abyacni derbiyada in daah lagu xiri karo iyo in kale albaabada maaha ogow dariishadahana ma aha albaabada iyo dariishadaha waa lagu xiri karaa iyaga leanna waa astur laakiin derbigan oo kale oo hadda astur aan looga baahnayn in maryo lacag loo soo gado lacag lagu qarash gareeyo oo daah derbiyada lagu xiro keena idaacatlmaal waa nina waba waxuu cuno ma haysto nina gurigiio derbigiiba wuxuu ku xirayaa daahyo midaas marka culummadu waa isku khilaafeen salafka qaarna karaahay ka cabireen qaarna taxriim xaaraamay dheheen kitaabu libaasna waa ugu tegi doonaa insha allah qof walbaana hadda marka wixii uu ku qanco isaga uu diin u arko ayuu ilaahay ku caabudaa abu ayuub marka waa iska tege qaala xadaanaa marka idaacatlmaal badanna waa ku jira daaha dabcan albaabka iyo dariishada isaga waxbaaba laga asturba u noqon karaa derbiyadan dhagaxa laakiin waxba uguma fadhiya guryaha jiingadaha iyo kale waa laga yaabaa inuu astur u yahay iyagana nacam leanna guryaha jiingadaha mararka qaar meelay ka dulduleelaan qofkii marka yacni hadduu daah iska saaro laa ba'sa leanna taas marka waa astur laakiin derbi nuuradaysan oo yacnii la rinjiyeeyey haddii mara la yska saaro de macnaheedu waa waa idaacatlmaal midaas iyadana ayb qال xdثnا إسmاعيiل qال xdثnي mالك عن نافع عن الqاsم بن محمد عن cائشhaةa زوج النبي صلى اه عل سلم أنha أخبرته waxay u sheegtay أنha اshtarad inay soo iibiseen نmruqaة maro فيiha tasaawiru masawiro ay ku yaalaan falama ra'aaha rasuul الlahi صلى اه عل سلم nebiga marku arkay qaama calى الbaabi albaabka ayuu istaagay falam ydkل ma soo gelin facaraftu fii wجهi الkarاahiyata wejigiisa ayaa waxaan ka dareemay karaahiyo iyo inuu dhibsaday faqultu yaa rasuula allah waxaan ihi rasuul allow atuubu ila allaahi wa ilaa rasuulihi allay rasuulkiisaan u toobad keenaya usoo noqonaya atuubu bimacnaa arjicu way allaan usoo noqonaya dembigaan uga soo noqonaya rasuulkaan usoo laabanayaayo caradii aan ka caraysiiyey ayaan ka raalli gelina maada adnabtu maxaan ku dembaabay faqaala rasuulu lahi sal l slam maa baalu haadihi numruqa maradan xaalkeedu muxuu yahay qaalat faqultu waxaan idhi ishtaraytuhaa laka adaan kuu soo gaday aniga litaqcuda calayha watawasadahaa inaad yani ku fadhiisato watawasadahaa watatasawad watatawasadahaa yacni aada markaasi barki barkimaysato inaad ku fadhiisato ood barkimaysato faqaala rasuulu اllahi sal ly slam nebigu wuxuu yihi ina asxaaba haadihi suwari musawiradan dadka sameeyey yucadabuuna yowma alqiyaama qiyaamaha waa la cadaabaya wayuqaalu lahum waxaa la dhahayaa axyuu maa khalaqtum wixii aada dhoodhoobteen nooleeya ayb wa qaala waxa uu yidhi waxaad yani qaaba qaabayseen ood suurayseen wa qaala wuxuu yidhi ina albeyta aladii fiihi suwaru guriga ay musawiro dhexdiisu yihiin laa tadkhuluhu اlmalaa'ikatu malaa'igta ma soo gelayso ayb marka rasuulkiida waa ka laabtay oo ma gelin gurigii marka sidaasoo kale ah haddii weliimada meesha lagaaga yeeray ay noocaas tahay ood ka laabato ma ku dembaabaysid laanna dembi baa yaalla haddaad ka celin kartidna ood zuulin kartidna way fiican tahay ayb ayb marka masawirada de nebigu uu zuulin jiray ou necbayna waxay isugu jireen kuwo dhagax ka samaysan kuwo uu marada lagu qoray ama derbiga lagu sawiray oo kale iyo waxyaabahaas oo dhan marka markii uu maka furtay kacbada ayuu galay masawiradii ku qornaay qaarna waa jejebiyey qaar waa la jeexjeexay qaarna waa la tirtiray waa la xogay mare inta lasoo qoystay marka waxaasoo dhan bay ku tusayaan marka in sidiisu yacni bahalkan uunan yacni fiicnayn kitaabu libaas uu ku imaan doonaa isagana xukunkiisa ayb ibnu cumar laftirkiisa waxaa dhacday mar inuu guri galay looga yeeray faidaa beytuhu qad sutira bilkuruur faqaala ibnu cumar yaa fulaan mataa taxawalat ilkacbatu fii beytika gurigiisiibuu daahiye madoow oo kuwii kacbadoo kale ayuu ku ware ku sameeyey ibnu cumar u yeeray aroos ugu yeeray markaasuu yidhi war hebelow gurigaaga goorbuu kacbo noqday kacbadii baad u ekaysiisay ayb ayb wa ama xukmu satru اlbuyuuti wاljudraani fafii jawaasihi اkhtilaafu qadiim marka inuu bannaan yahay karaaha tanziih inuu yahay taxriim inuu yahay khilaaf baa ku jiro baabu qiyaami اlmarأaةi calى الrijaali fi اlcursi wakhidmatihim biالnafsi baabu bayaani xukmi qiyaami اlmarأati naagta inay u istaagto cala rijaali ragga fi اlcursi arooska dhexdiisa u istaagto wkhidmatihim binafsi iyo nafsad ahaanteedaba inay ukhidmaysa iyada aroosadda ah qaala xadaanaa saciidu marka waa inay bannaan tahay taas ay binafsihaabuu ka wadaa qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam qaala xadaanaa abu hasaan qaala xadaanii abu xaasim can sahlin qaala lamaa carasa abu usaydin الsaacidiyu markuu aroosay daca nabiya sal l slama nebigu u yeeray asxaabahu famaa shanaca lahum طacaaman cunto uma samaynin walaa qarabahu mana usoo dhoweynin ilayhim iyaga xaggooda ilaa imra'atuhu naagtiisa unbaa cuntada u keentay una soo dhoweysay ummu usayd ballat waxay qoysay tamaraatin timiro fii tawrin bay ku qoysay digsi min xijaaratin dhagax ka samaysan min alleyli habeenkii oo biyo ayay timir ku radisay dhagax marka yacnii digsi dhagax ah falamaa faraga annabiyu sal ll ly slama min adacaami nebigu markuu cuntadii dhammaystay ka faaruq noqday amaatathu lahu fasaqathu ayb markaa way waraabisay ayb tuxfatan bidalika iyadoo arrintaa marka uga dhigayso hadiyad uga dhigayso kale amaahathu ayb waa ha muhallataa ta ay ku xigto ayb rubaaci ahaanuuna hadda u dhacay amaahathu ahlu luqaduna waxau yidhah waa hulaaثi oo maatathu ayaa ayaa badan ayb ay marasathu biyadiha yuqaalu maathahu yamuuhuhu wayamiihuhu labada waa lagu keenaa mudaarica mitu lmilxa fi lmaai maythan adabtuhu waa dhalaaliyey yani waa ka wadaa timirtii biyaha markay ku radisay waa ka tuujisay marka biyihii iyada dhammayd marka biyihii bay ku burburisay oo ay timirtii ku dhex darantay iyadoo dhan biyay noqotay ayb sidaas bay yeeshay tuxfatan bidalika iyadoo arrintaa uga dhigaysa nebiga hadiyad oo kale tudxifuhu bidalika wafi lxadiidi xadiidka waxaa laga qaadanaya jawaazu khidmati اlmar'ati zawjaha naagta inay ninkeeda u khidmay karto waman yadcuuhu iyo dadka uu u yeero walaa yakhfaa ana maxala dalika cinda amni اlfitnati marka laga aamin yaha wamuraacaati maa yajibu calayha min asatri ay asturan tahayna nacam oo waxa iyada ku waajibo asturana marka ay ilaalinaysa way wa jawaazu istikhdaami rajuli imra'atahu fii midli dalika ninkana naagtiisa waxaasoo kale waa ku adeegsan karaa wa shurbu maa laa yuskiru fi lwaliimati waxa aan khamrada ahayn ee aan muskirka ahayn in weliimada lagu cabi karo wa fiihi jawaazu iithaari kabiiri اlqowmi fi lwaliimati bishayin duuna man macahu waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka weyn ee sare in shay gaar looga dhigi kara isaga oo dadka kale aan lala siinaynin lan hadda naagtani nebiga sal ll ly slam ayay biyahaas u kaydisay ugu tala gashay asagayna siisay nebiga sal ll slam ayb qofka weyn oo ahlufadliga ah ayb marka tarjamadaas hadduu keenayaa marka wuxuu leeyahay baabu الnaqiici wالsharaabi aladi laa yuskiru fi اlcursi ayb baabu الnaqiici iyo wsharaabi naqiica ayb iyo washaraabi sharaabka aladi laa yuskiru aan waxba saqraaminaynin fi lcursi arooska dhexdiisa in lagu cabo ayb naqiica marka waa timirtaas la radiyoo kale ayb shayga la radiyo ee habeenkii inta la weel lagula daboolo oo markaa iyadoo isagoon xad khamro gaarin in la shubto ayb bاب النقيع والشhراaب الذي lا يسkر في الcرس qال xدثنا يحيى بن بكير qال xدثنا يعقوب بن عبدالرحمن القاaري عن أبي xازم qال سمعت سهل بن سعد أن أbا سيد الساaعدي dعا النبي sلى اه عل سلم نبgu u yeeray لcرسihi bu ugu yeeray arooskiisa فakاaنت امرأaته xaaskiisu waxay ahayd khاadimahم tan u adeegeysa yومaidin maalinkaas wahiy الcaruusu iyadaana mida aroosadana iyadaa ahayd faqaalat ow qaala atadruuna maa anqacat lirasuuli llahi sal ly slam ma taqaanaan waxaa nebiga ay biyaha ugu radisay anqacat lahu tamaraatin min alleyli fii towrin xadiidkii hadda baabu lmudaaraati maca annisaa wa qowli nabiy sal ly slam ina almar'ata inama almar'atu kadilac baabu bayaani xukmi lmudaaraati naagaha in layska sasabo oo yacni mudaaraad lagula dhaqmo oo aan mar walba lagula lagu qabanin shay kastoo jiddiye oo kale aan loola dhaqmin mudaaraadku marka waa mulaayana in loo jiljilecsanaada naagahan oo kol walbaba aan ul un lala kor taagnayn ama qaylo ama xisaabtan ayb mulaayana lagula dhaqmo iyo mujaamala nacam maca annisaa'i naagaha macooda iyo nebiga hadalka uu yidhi inama almar'atu ka dilac naagtu waa feer qalloocan oo kale haddaad jiiddo feerta qalloocno toosi istiraahid waa jebinaysa maaha jabkuna waa furiinkii qaala xadaثanaa cabdالcaزiiز bn cabdالlaahi wahuwa اlweysiyu qaala xadaثanii malik can abi zinaad can اlأcraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama qaal almarأaةu kadilac naagtu waa feer oo kale in aqamtahaa haddaad toosisid kasartahaa waa jebaysaa feer daa'ima waa qalloocan taha haddaad istiraadid toosi waa uga daraysaayo waa jebinayna ayb wa in istamtacta bihaa haddaad ku raaxaysatana istamtacta bihaa waad ku raaxaysanaysaa wa fiihaa ciwajun qallooc iyadoo uu ku jiro iyadoo qalloocan unbaad haysanaysaa ayb cishrada marka naagaha de wixii qaladana in laga eedbiyo wixii kalena mararka qaarna laga indhalaabo mar walba ile mato ma toosayse baabu اlwasaati bالnisaa dardaaran naagaha laysu dardaarmo shanigooda qaala xadaثanaa isxaaq bnu nasri qaala xadaثanaa xuseyn اljucfiyu can zaa'data can maysarata can abi xaazim can abi hurayrata can الnabiy sal ly slm qaal man kana yuؤminu biاllahi wاlyowmi اlآakhiri falaa yuؤdii jaarahu ninkii alla i aakhiro rumeeyey deriskiisa younan dhibin wastawsuu bالnisaa'i khayran naagaha khayr u dardaarma isugu dardaarma or naagaha loo naxariista dhaha ayb berigii hore dadku waa iska roonay soomaalida waqtigan jahawareerkan tirada badan ilmo iyo naago iyo waayeel mid loo naxariista male waa lagu sii istaagaa ayb waxaad yaabaysaa mararka qaar dadka markay ama baabuur korayaan ama dayaarad korayaan iyo kale ama meel markay joogaan war naagahan iska hormariya iyaga ma taagnaa karaane ma yeelayaan nin kasta isagaa raba inuu shayga la helaya inuu kow helo meesha la aadaya inuu ugu hormaro kursiga ugu horeeya baabuurka inuu isaga fadhiisto bs dadkan ducafada iyo ilmahan iyo naagahan iyo shaqadooda maba dhaqankii hore waa toosnaay ayb naagihii marka ayaga in waxay yani dacfigooda in loogu kabo ayb ayb waina fainahuna iyagu khuliqna min dilacin feer ayaa laga abuuray waina acwaja shayin shayka ugu qallooc badan fi dilaci feertana aclaahu meesha ugu sarraysa fain dahabta haddaad doonto tuqiimuhu inaad toosisid kasartahu waad jebisay waad jebine wain taragtahu haddii aad ka tagtana lam yazal ka zuuli maayo acwaja inuu qalloocan yahay ee fastawsuu biاnnisaa'i khayran tarjamada xadiidku waa ismudaabaqaynayaan baabun ayha yb qaala xadaثna abu nucaym qaala xadaثna sufyaan can cabdالlahi bni dinaar can ibni cumara radia allahu canهuma qaal kunaa nataqii waxaan ka dhowrsan jirnay alkalaama hadalka walinbisaada iyo inaan u furfurnaano ilaa nisaa inaan naagaheenna calaa cahdi الnabiy sal ا l slam waqtigii nebiga haybatan an yanzila fiina shay-un cabsi aan ka cabsanayno inay wax nagu soo degaan falamaa twufiya الnabiyu sal ا l slam nebiga markii la oofsaday takalamnaa waa hadalnay wanbasadnaa waa isu ir waa isu furfurnay ayb kunaa nataqi ay natajanab waa ka dheeraa jirnay qur-aankay ka baqaayeen marka amaa wax soo degaa iyo islahaayeen marka waxaa laga fahmaa shayga ay ka tegi jireen shay mubaaxa inuu ahaa waxyaabo bannaan oo ay naagaha inay kula sheekaystaan ay u bannaanayd ayay ka tegi jireen ayb way ka baqiji marka amaa qur-aan soo degaayo taxriim iyo manci iyo sheega ayay islahaayeen de markii nebigu uu dhintay taxriim dambe ma soo degaayo ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan quu anfusakum waahliikum naara qaala xadaثna abu nucaym huwa alfadl bnu dukayn qaala xadaثna xamaad bnu zaydi can ayuba can naaficin can cabdillaahi qaala الnabiyu sal ا ly slam kullukum raacin wakullukum mas-uulu dhammaantiin waxaad tihiin kuwo wax loo diray qowsaaraad tihiin waxbaad ilaalisaan wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun mid la su-aalaya waay waxa loo dhiibay falimaamu ninka madaxda ah raacin weeyaan mid la raaciyey oo loo diray dadkaas uu mas-uulka u yahay wa huwa mas-uulun isagana mid la su-aalaya waay wixii loo diray ayb malaayiin qofaa wax laga weydiina marka iyo dhul aada u weynin badan warajulu ninkuna raacin waa mas-uul calaa ahlihi ehelkiisa ayuu raaci u yahay oo loo la raaciyey wa huwa mas-uulun isaguna waa mid ehelkiisa la weydiinayo tarjamadii xadiidka meeshaana iska daboolaya walmar-atu naagtana raaciyatun weeyaan calaa beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa wahiya mas-uulatun mid wax la su-aalayana waay walcabdu addoonku raacin waayo calaa maali sayidihi baa la raaciyey sayidkiisa maalkiisa wahuwa mas-uulun alaa fakulukum raacin wa kullukum mas-uul ayb raquu anfusakum wa ahliikum naaran waxaa lagu fasira callimuuhum waadibuuhum qoyskiina waxbara edbiya oo tarbiyeeya ayb wbilahi towfiiq sal اllah wslm calaa nabiyina mxamed xadiidkan waa dheeryahay umu zarcin marka beriyan insha allah waana qariib badan yahay allah noo fududay bilahi towfiiq sal اllah wslm ala nabina